ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu marka ee shan iyo tobankii bishii afraad laba kun toddobiyo toban saacadduna ay tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwadqaabeedkii loo haystay eedeysana gacan kudhiigle dable xooga ee dable buliiska xuseen xasan cali ina batuulo maxamed soddon laba jir ah ku dhashay qoryooley degan baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacaweeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay taariikhdu markay ahayd labadii bishii afraad laba kun toddobiyo toban marxuum la odhan jiray maxamed aadan cabdinuur ina faadumo mursal soddon jir ahaa kadib markii uu weydiistay lacag uu ku lahaa wuxuuna wadnaha kaga dhuftay hal xabo ak fordhisibana marxuumka wuxuu ku wuxuu ku dhintay isla goobtaas dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda boqol toddobaatan sideedaad suuratu albaqara aayadaha soddon iyo saddexaad afartan shanaad suuratu almaa-ida iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaal iyo tobnaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka uu eedeysanaha ka hor qirtay maxkamadda inuu marxuumka gacantiisa ku dilay kuna dhuftay hal xabo rasaas ah kafoodhisiban ah markay dhegaysatay markhaatiyaashii maxkamadda la horkeenay mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda ugu caddeeyey in uu eedeysanaha gacantiisa ku dilay marxuum maxamed aadan cabdinuur kuna dhuftay hal xabo ah kafoodhisiban ah oo uu ugu dhuftay wadnaha isla goobtiina uu ku geeriyooday marxuumka maxkamaddu marka ay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee maadaama uu qirtay dembigii lagu soo eedeeyey sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacanku dhiigle dable buliiska xuseen xasan cali uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed aadan cabdinuur ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa uu furan racafaan wabilaahi towfiiq sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad shan iyo tobankii bishii afraad laba kun toddobiyo toban saacadduna ay tobankii subaxnimo waxay u fadhiisatay dacwadqaabeedkii loo haystay eedeysana cali cabdi oore cali eesow ina xaawo ibraahim shan labaatan jir ah ku dhashay eesow degan qansax dheere kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacwooyey inuu ka tirsan ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo lagana soo qabtay kontaroolka ariirkaadiyow isagoo saaran baabuur hoomey ah oo al-shabaab ka soo saareen tuulada buulofullaay loona soo diray in uu qaraxyo ka geysto magaalada baydhabo dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda soddon iyo saddexaad suuratu almaa-ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalkii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad looga horqoray eedeysanaha wuuna ku caddeeyey inuu ururka al-shabaab ku biiray laba kun iyo sagaalkii kana soo goostay laba kun iyo afar tobankii laguna xareeyey xarunta dhaqan celinta degmada baydhabo uuna ka baxsaday bishii lixaad laba kun tolaba kun toban iyo lix markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fuday sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane cali cabdi oore cali eesow uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan sidoo kale taarikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii afraad laba kun toddoba iyo toban maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysana dable xooga aadan isaaq mursal aadan yare ina gannamo xasan xuseen soddon jir ah ku dhashay abagbeedey degan baydhabo ka tirsan dugsiga tababarka warshadda nacna xamar kaasoo xafiiska xerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka qaybta lixdanaad kusoo dacweeyey in uu ka dambeeyey dil loo geystay marxuum la odhan jiray ex dable buliiska maxamed cabdulqaadir cabcadow oo loo yaqaanay qalinleh oo ka tirsanaa ciidanka buliiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya dilkaas oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo oo loo yaqaano baraxnooy taariikhdu markay ahayd afar tobanka bishii koowaad laba kun toddoba iyo toban dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xerlaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara iyo aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almaa-ida iyo qodobada afar boqol soddon iyo afar xeerka iqaabta soomaaliyeed qodobka sagaal iyo tobnaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay warbixinta warbixin baariseedka taliyaha waaxda baarista dembiyada c i d gobolka baay uu ku caddeeyey in eedeysanaha loo haynin caddayn buuxda in uu ka dambeeyey dilka marxuum ex dabla booliiska maxamed cabdulqaadir caddow markii horena loo soo xiray tuhun markay ogaatay in maxkamadda la horkeeni waayo wax markhaati ah oo eedaysana ku caddeeya dembiga lagu soo ogey marka dhegaysatay gebagabadii xeerlaalyaha oo ahayd in maxkamadda go-aan ka gaarto dacwadda loo haysto eedaysanaha maadaama loo waayo markhaati ku caddeeya dembiga lagu loo haysto markay dhegaysatay dooddii qareenka oo ahayd in eedaysanaha laga sii daayo xabsiga loona celiyo xorriyaddiisa sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane dable xoogga aadan isaaq mursal aadan yare uusan ahayn dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna amraysaa in xabsiga si deg dega looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq